haweeneydan oo ka mid ah dadkii laga barakiciyey dhulkii jaamacadda ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in xubna ka tirsan dowladda federaalka ay jirdil iyo dhibaatooyin kale u geysteen waxa ay sheegtay in sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo wata ciidan uu jirdil xoogan u geystay waxaana ay sheegtay in haddii ay ka hadasho arrintan loogu hanjabay in dhibaato ka weyntii hore loo geysan doono waxaan deganaynay dhulkii jaamacadaha refiska dad qaasana ay idileen igu tagradfasheen madaxa iga tumin hadda aan kula hadlayo madaxaan wuu xanuunaha indhahaan ashkimiye waan wareera hanti aan hal iyo laba hayno dho soddon iyo dhowr kuna igu tiila meeshaas laiga burburiyey culaysyadaas faraha badan aan iska jiro waxaa kaloo jiro anigii aan xur lahayno maanta aan dhulka aana ka hadli karin aana ka doodi karin ciddii aan u doodan xiriido oo aan xil mutaysanahay annaga hadda dadku ma wada ka wada been sheegoyn oo waa laba nin oo inna waxaa la yidhaha bias inna waxaa la yidhaha ina furto labadaasna waa labada noo dadka ajuumaysa oo xiraysa
waxa ay sidoo kale sheegtay in saraakiisha ay xireen xubno qoyskeeda ka mid ah sidoo kalena xadgudubyo kula kaceen ilmaheeda daraad wiil inaga xidhan annaga naga mid ahay sibdi sibdi ka sideedu xiray haddii maalin daraada la soo daayay waxaana lagu soo daayay damiin iyo inuusan ka hadlin dhulkaas haddii uu ka hadlana uu mudanayo gaalsharo dil iyo jirdil iyo qarac laisugu kaydiray marka usha iyo baadaa laisugu kadiray wiil lasha waa la dilay aniga waa lay jir dilay ilmaa waa layga dilay inuu dhalo eedaan hadda moot dhaydiis aan soo raacay lugu ka go-an yahay waa la kala tuuray mid yar aniga ilmaha igu roon oo hadda qolada fom trigan ku sheegayay oo sanadka inay fanfaro galeen rabay waa layga tumay waa iska galgasha hadda yani xaan qaadi karaa hooyo cilmaheeda la dilay iyadana la dilay maxay qaaday waa iska iska galsha dadka dhan qayladeeda hal iyo laba maha ummadda nabi maxamed oo dhan ay gaartay madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda ayaa had iyo jeer waxay dhibaatooyin xanuun badan kula kacaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyagoo maalkooda si xaqdarro ah iskaga qaata xilli kasta taas oo ay jirin cid kula xisaabtamaysa falalkan ay geysanayaan